Aniga waan dhibaataysanahay. Carruurta taa way caayaan, iskuul way dhigtaan, dugsi way dhigtaan, madraso way dhigtaan. Carruurta sida ay u- ilaahay lixda lixaad u siiyey, ani lixda lixaad ilaahay wuu iga dhimay. Dadka muslimiinta waxaan ka codsanayaa inay soo xasuusatiin waa kow iyo toban sano jir xanuunsan muddo shan sano ah xanuunkeyga waxaa waa inta dambe oo dhan gama dareemayo waxbo inta ka kore bis aan wax ka dareema habeen imaani ma socdo kaadida iyo iska qulquli wax oo aan dareemayo ma laho waxaan rabaa inaa isoo caawisin meel kastoo aad joogti naciima maxamed isaaq oo qaarka dambe xanuun uga dhacay uu naafo ka dhigay lugaha ilaa iyo miskaha ayaa la ilmaysay caafimaad darrada haysata waxayna muslimiinta ka codsatay inay soo caawiyaan ani waxaa la ilmeynayaa xanuunka iyo dareenka ani baryaa inaa isoo caawisiin oo isoo xasuusatiin waxaan nii baryaa ilaahay qofkii iisoo gargaaro inuu ilaahay wax kasta uu rabo inuu u fududeeyo xanuunkeeda oo ah neerfo ayaa la sheegay wax laga qaban karo ha yeeshee loo baahan yahay adduun dhaqaale oo gaaraya laba malyan iyo bar lacagta dalka una dhiganta labaatan iyo laba kun oo doolar inay caawisiinaa rabaa waxaan rabaa inaad lacagta tumaalgeliyo gelaa iyo bixisi waalidka dhalay saqiirkan xanuunsan ayaa faahfaahiyey dhibka gabadhooda iyo culeysyada ay dareemayaan gabadha xanuunkeeda waa neerfaha neerfaha dareemo ma laha inta keliyaha inta ka hooseysa oo dhan dareemo ma laha wax kasta oo qofka bini'aadamka musqusha uu geeyo kaadi hadday tahay hadday saxaro tahay xilli ay ka imaanaysa ma ogo kaadida way iska socotaa saxarada way iska imaanaysaa ma istaagi karto Eh, hadduu hangare la qaniino ma ogo hadduu halaq qaniino ma ogo Eh, lugaheedi waa iska sidaas marka dhibaatadeeda waa inta keliyaha ku joogta oo ka hooseyso dhakhtarkiina wuxuu yiri xanuun baa dhabarka kaga dhacay xanuunkii asaga ahaa baa neerfaha u dhacay hilibkuu maray lafuu dhex maray neerfo wax la dhaho oo maskaxdan ka baxo oo gudaha oo xubnahoo dhan ay ka dhaqdhaqaaqaan ayuu u dhacay marka sababtaasaa keenaysa marka neerfahana meeshan waxba loogama qaban karo waa meel oo khatar ah waxay codsi u direen shacabka soomaaliyeed ee naxariista u saaxiibka ah waxaan codsanahayaa walaalaha muslimiinta eh ee khayrka jecel inay i caawiyaan oo gabadhaas ilaahay baa caafimaad bixiye aan ka soo samro malaha shan sano lix sano ay xanuunsan tahay marka waa qof dareemaha ka maqan yaho qaarka dambe dareemaha aan ku lahayn waa qof aan dareemeynin waxa ka imaanahayo oo bishii intaasoo xaboo baanbaas ah maxaan ku dhahay oo tabar loo heynin baan yaan gadnaa marka waxaan codsan lahaa dadka muslimiinta ah oon isku diinta nahay aan ka codsan lahaa inay maxaan ku dhahay gabadha yarta ah waxa ka dhiman oo u baahan tahay oo istaalka maxaan ku dhahay ka dhiman oo istaal lagu geeyo inay nagu saacideeyaan dhanka kale qaar ka mida deriska qoyskan oo ku nool xerada qaxootiga ee xagardheer ayaa qiray culayska haysta reerkan waxayna muslimiinta ku booriyeen inay garab istaagaan qarashka wuu awoodi waayey sidaa darteed yaa ummadda muslimiinta eh yaan u codsanaynaa gabadhaas haddii uu islaamnimo ay jirto oo muslimku isu gargaaro ilaahay wuxuu yidhi isu gargaara markaasna ana idiin gargaari ninkii islaamahoo gabadhaas iyo odagaa u soo gargaaro kollaba isaga waxaan u malay ilaahay xaggiisunba isna gargaar ka heli gabadhan yar afar sanay sidan tahay hooyadii iyo aabbihina tabar ma hayaan waa qaxooti ninkan waa xamaalato caruurta wixii dabka loogu shubi lahaa unbuu soo xamaalaa wax hadda tabar oo takhtar uu u geeyo oo uu la or ordo ma hayo inta tabartiisa ina wuu la orday khayr allaha siiyo meel walba wuu geeyey takhtarka ugu dambeeyey wuxuu soo yiri gabadhan maxaa la dhihi jirayoo takhtarka hadda oo oo daaweyn lahaa meelahan ma joogo ummadda soomaali ee muslimka ah gabadhaa yar ee ilmaheena la eg ee afarta sano meesha fadhido ee qaarka dambe basteedka ee qaarka dambe aan ka kacaynin ilaa keliyaha inta ku joogto dareemo kama qabto gabadho marka dadka muslimka waxaan ka codsanaynaa dal iyo dibadba jiro ilaahay ha barakeeyo bil oo barakeysanna way noo soo dhalanaysaa insha allahu ilaahay idankiis gabadhaas waa ilmihiinoo kale waa ilmaheenoo kaleeto siaad ilmihiina oga laxawsanaysaan yaan annagana ola- oga laxawsanayna idinkan inaad oga laxawsataan aan rabnaa marka gabadhaa wixii ilaahay ina siiya oo ilaahay inii soo dhiiba ilaahay meeshaad ka soo bixiseenna meel barakale allaha niiga dhigo gabadhaa yar inaad soo caawisaan baan rabnaa waa haddaba qof kasta oo naxariis iyo damiir danqasho iyo soomaalinimo ku jirta waxaa laga codsanayaa inay soo caawiyaan reerkan soomaaliyeed ee dhibaataysan maxamed baaruud xuseen warbaahinta star dhadhaab